Deegaanka Buulaguduud ee waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa ka mid ah deegaanadii ay saamaysay fatahaadda webiga Juba iyadoona burbur u geysatay xeelishii halkaasi ku yaalay bulshada deegaanka ayaana codsaday in loo hirgeliyo ceelbiyood wasaaradda tamartii kheyraadka biyaha jubbaland oo ka duuleyso codsiga bulshada ayaa waxa ay halkaasi ka hirgelisay ceelbiyood kaasoo iska kaashadeen hirgelintiisa hay-adda saado ugu horeyn gudoomiyaha deegaanka Buulaguduud ee waqooyiga magaalada Kismaayo Cabdulaahi Maxamed Cabdulle ayaa ka mahadceliyey ceelbiyoodka loo dhisay isagoona sheegay in uu markaasi deegaanka baahi weyn u qabay ceel maadaama ay fatahaadii sanadkii hore saamaysay ceelbiyoodyadii halkaa ku yaalay mahad ilaahi baa iskale isagaan u mahad celinaynaa mahadcelinta labaad hay-adda agtar oo samaysay ceelkan hadda aan taagannahay annaguna aannu u baahnayn oon aad ugu baahnayn maadaama sanadka fatahaadi dhacday ceelashii horena ay naga dumeen naga halaabeen fatahaadii hadlaysay ceelkan yaa alla noogu soo dhiibay hay-adda agtar horeyna way noola shaqaynaysa hadda labaad iyagaanu u mahadcelinaynaa markii koowaad nooma aha agtar iyo saada oo wada socdaa shaqooyin badan bay ka qabteen meeshaan runtii deegaankanna sida hadda ay u yihiin waa deegaankoodii oo kale yuu u yahay aad baanu ugu baahnayn weli baahi biyood kamaanaan bixin haddana maanta waa la furay oo furitaankiisii asad maxamed cali maareeyaha hay-adda saado ee jubbaland oo munaasabadda xariga laga jarayay ceelbiyoodka cusub ee laga hirgeliyey deegaanka buulaguduud ayaa sheegay inuu markaasi muddo soo socday dhismaha ceelbiyoodkani waxaa sharaf noo ah inaan maantay isugu nimaadna xafladda wareejinta ceelka aan ka samaynay hay-adaha agtadii saada ay ka sameeyeen deegaanka buulaguduud ceelkan oo ay samayntiisu iska kaashadeen ama maaragtay ay ka qayb qaateen hay-adaha agtadii saado ceelkan oo ka kooban haan laba boqol iyo konton fuusto solar iyo bom laba water kios iyo hal water ceelkan oo shaqadiisu ay soo socotay in cabaara waxay ahayd in mar hore ay soo gabagabowdo laakiin xoogaa waxaa dib u dhigtay eliinadii aad iyo aadaan markaa rabnaa inaan ugu mahad celino dadka deegaanka waxaana jecelnahay inay ka faa'iidaystaan oo ay xanaanaystaan marka maantay xafladdan aan samaynayno waa wareejintii marka waxaan rabnaa inaan ku wareejino dadka deegaanka ugu dambeyn agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda tamartii kheyraadka biyaha jubbaland mudane liibaan mawliid xuseen ayaa hay-adda markaasi ka caawisay hirgelinta ceelkan oo baahi ay u qabeen dadka deegaanka uga mahadcelin buulaguduudna waxay ka mid tahay meelaha ugu wanaagsan ee biyaha haystay intaysan dhicin daadadkii sanadkii ugu dambeeyey dhammaadkiisa meeshaan fatahaadihii waxay sababeen ceelashii horey ku yaala buulaguduud inay baaba'aan wixii markaa ka dambaysay waxaa jira cabashooyin aad u fara badan oo wasaaradda tamartii khayraadka biyaha soo gaarayay taasoo ka imaanaysay dadkan buulaguduud ku dhaqan oo biyola'aan baahsan ay haysay oo ka cabbaayay waraha biyahoodana ay aad iyo aad wasaq u ahaayeen dadka deegaanka ayaa markaasi ka mahadceliyey dhankooda ceelbiyoodka loo hirgeliyey iyagoo markaasi aad ugu baahnaa ceelbiyoodka halkaasi laga hirgeliyey